Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Jubbaland iyo Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Jubbaland oo kaashanaya Hay'adda Samafalka Al Xigma ayaa waxay deeq raashin ah oo ay bixisay dowladda Kuwait ay gaarsiiyeen qoysas danyar ah kuwaas oo ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo laba kun laba boqol konton iyo lix qoys oo danyar ah kuwaas oo ka soo barakacay deegaano kala duwan oo Jubbaland ka tirsan haddana degan tuulada Istaanbul ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa loo qeybiyey deeq raashin ah oo ka kooban bur bariis baasto sokor saliid digir iyo sidoo kale timir deeqdan raashinka ayaa waxaa bixisay dowladda kuweyt oo soo marsiisay hay-adda al-hidaaya waxaana jubbaland soo gaarsiisay hay-adda al-xigma qoysaska deeqda ka faa'iidaystay ayaa baahi weyn u qabay deeqdan raashinka ah maadaama ay yihiin barakacayaal tabaalaysan waxayna ku soo aadaysaa xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan gudoomiyaha hay-adda al-xigma cajiib sheekh cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqda maanta ay gaarsiiyeen qoysaskan danyarta ah waxaan halkan maanta ku qaybinaynaa deeq raashin ah oo hay-adda wadaniga ee xikma charity association ay halkan ku qaybinaysaa deeqdaas oo ay ku deeqday hay-ad laga leeyay dalka kuwait ee la yidhahdo alhidaaya organization guud ahaan raashinka kismaayo loogu talagalay in lagu qaybiyo oo halkan maanta lagu qaybiyo waa laba kun shan boqol konton iyo lix qoys waxaana ka faa'iidaystay dad iskugu jira danyar dadka ku mataqaanaay waxyeelada ka soo gaartay elnino fatahaadii elnino iyo kuwo horay abaar u sameeyeen iyo sidoo kale kuwo danyar ah oo ka yimid magaalada halkan deegaankan goob weyn runtii waa kaam aad u ballaaran dadka halkan ku sugan keliya ma degana ee intaan in ka badan baa degan laakiin intaana nasiib u yeelatay maanta inay deeqdan raashinka ka faa'iidaystaan najiib bare salaad gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada kismaayo ayaa u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysatay sidii deeqdan loo soo gaarsiin lahaa dadkan danyarta ah waxaan rabaa marka horeeto inaan u mahad celiyo dhammaan cid alaale ciddii ka qayb qaadatay ciddii nagu soo saaciday gargaarkan waxaan idinka rajeynayaa waa markii ugu horreysay ee jubbaland wax ka qeybaysaan waxaan idinka rajeynayaa inaysan noqonin markii ugu horreysay marar dambana aad noo imaan doontaan hadduu ilaah yidhaahdo dadka u jeedaan waa dad soomaaliyeed waa dad daruufaysan waa dad tabaalaysan xaqiiqatan marka laga hadlo runtii waxaan kaloo u mahad celinaya wasaaradda gargaarka maalinta musiibooyinka siday uga go'an tahay inay bulshadan iyo dadkan u adeegto waxaan rabaa marka maanta deeq iskugu jirta aytame kala duwan oo raashin kala duwana meeshaan ku qaybinaynaa xilligaan taagannaha waa u jeedaan xilli kulul waxaan rabaa marka in ilaahay ummaddan islaamka ah wax alaale wixii la heli kara loogu tabarruca waa rajaynayaa in waxaan rabaa marka aa sii qaylo badisaan dadkan sidii wax kale lagu soo gaarsiin lahaa ka shaqaysaan aadan faarax gaarane agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland ayaa ka warbixiyey ugu dambayn deeqdan raashinka ah farxad bay ii tahay maanta inaan goobjoog ka ahaado goobtan oo lagu bixinayo raashin dhan runtii oo loogu talagalay laba kun iyo shan boqol oo qoys dad kor u dhaafaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin